لله بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah daraasad cusub oo shaacisay in la gaaray dhammaadka howlgalka afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ee loogu yeero e u s som quusna ka muujiyey in dhaqaale loo helo howlgalkaasi warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan siyaasi saciid deni hogaamiyaha maamulka ashaadaladirirka puntland ku eedeeyey in shirkado murtasaqaa uu soo kiraystay boobka khayraadka ummadda soomaaliyeed faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa qisada askarta haybiin ah kuwaas oo ka sheekayn doona safarkoodii raaskambooni muqdisho aadan yabaal ilaa deegaanka bursho sheekh oo dagaalo malxamada ay ka dhaceen waxaan soo gudbin doonnaa xogo muhiim ah oo ku saabsan jabka cadowga ka soo gaaray camaliyaadka mujaahidiinta qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ee bakool oo xaflad heer sara u qabatay maamulada iskuullada nidaamiga ah iyo macallimiinta wilaayadaasi kadib dooro muddo laba bilood oo u socotay macallimiintaasi munaasabaddii lagu soo gebagabaynaya oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobbadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona adna halkan ayaan idikala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري
waa hagaag dhegaystayaal qodobadaasoo dhan goordhow ayaad maqli doontaan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsantahay walaalka bashiir n xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa daraasad shaacisay in la gaaray dhammaadka eyusom quusna ka muujisay maalgelinta howlgalkaasi ammaani afrika oo ah xarun qaabilsan cilmi baarista islamarkaana diiradda saarta arrimaha amniga iyo siyaasadda midooda afrika fadhigeeduna yahay adis ababa ayaa daraasad ay shalay soo saartay ku muujisay rajabeel ay ka qabto maalgelinta howlgalka eyusom daraasaddan oo si gaar ah uu u sameeyey aasaasaha macadkan oo lagu magacaabo solomon ayele derso ayaa lagu sheegay in howlgalka eyusom uu wajahayo hoosudhac ballaaran oo dhaqaale islamarkaana aanu jirin hannaan cad oo maaliyadeed dhaqangalka howlgalkan cusub ayay daraasaddu sheegtay in uu ku soo aaday xilli dagaalyahanada al-shabaab ay bilooyinkii lasoo dhaafay dardargeliyeen weerarada iskuna fidiyeen dhul aad u ballaaran taasi oo sababtay ayay tiri warbixintu in midowda afrika uu dalbado ciidamo dheeraada baahida dhaqaale ee haysata caloosha dushaqaystayaasha afrikaanta ayaa sii fidaysa xilli uu meesha ka baxay xeerka laba kun toddoba boqol sagaal iyo toban ee qaramada midoobay islamarkaana midowda afrika uu wajahayo caqabado xoogan oo ah sidii uu lacagahaasi uga heli lahaa ilo kale ayaa lagu xusay daraasadda ammaani afrika warbixintu waxay tilmaantay in midowda yurub oo ahaa maalgeliyihii ugu weynaa howlgalka soomaaliya tan iyo labada kun iyo toddobadii islamarkaana bixiyey ku dhowaad laba dhibic sagaal bilyan oo dollarka maraykanka ah ay muujiyeen in wixii haatan ka dambeeya aanay diyaar u ahayn sii wadista ballanqaadyadeedii hore ee howlgalkan ay ku maalgelin jireen midowda yurub ayaa laga yaabaa in uu bixiyo waxoogaa dhaqaale ah balse waxaa cad inaysan buuxin karin farqiga maaliyadeed ee jira sidoo kale dalalka maalgelintoodu marka horeba koobnayd ayaa iyaguna muujinayaa xiiso aad u yar sida laga arkay ayay tiri daraasaddu ballanqaadyada yaryar ee shiinaha jabaan iyo kuuriyada koonfureed inkasta oo wax loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku dhawaaqay in qaraarka laba kun toddoba boqol sagaal iyo toban la isticmaali karo haddii la ansixiyo ayaa arrintaasina uu fashil ku yimid kadib markii ansixintiisa la diiday kulankii golaha ee labaiyo tobanka mey labada kun shan iyo labaatan taasi oo dhaawacday rajadii midooda afrika ee ahayd in la helo maalgelin joogto ah oo ku salaysan qaraarkaasi sida ay sheegtay daraasaddu tan iyo markii la meelmariyey qaraarka laba kun toddoba boqol sagaal iyo toban midooda afrika waxa uu si joogto ah ugu ololeynayey in la howlgeliyo qaraarkaasi isaga oo la kaashanaya qaramada midoobay balse dadaaladaas waxay markiiba la kulmeen ay tiri warbixintu mucaaradad uga timid maraykanka oo aaminsan in soomaaliya aysan ahayn goob ku habboon in qaraarkani lagu tijaabiyo isagoo u muuqda mid weli ku adag mowqifkaasi daraasaddu waxaa kale oo ay xustay in ay socdaan dadaallo kale oo lagu doonayo in dhammaadka bishan lagu qabto magaalada dooxa ee dalka qatar shir maalgelin loogu raadinayo howlgalkan kaasi oo qorshaysnaa in uu dhaco dabayaaqada bishii lasoo dhaafay ee abriil balse dib u dhacay ilaa dhammaadka bishan mey kulankan oo isaga laftirkiisa ilaa iyo hadda aan la shaacin muddo cayiman oo rasmi ah ayay warbixintu ka muujisay caloolnugeyl fara badan maadaama ay tiri weli aan la hubin xiiso dhab ah oo ku saabsan qabanqaabada munaasabadda iyo xitaa haddii uu qabsoomo in uu keeni doono nooca maalgelinta loo baahan yahay ee joogtada ah warbixinta oo sii lafaguraysa shirkan iyo natiijadiisa ayaa tiri inkastaoo laga yaabo in la helo lacag yar oo howlgalka lagu sii wadi karo ilaa dhowr bilood haddana habkaasi goosgooska ah ma aha mid waara waxaanu qaabkaasi uu midooda afrika geliyey xaalad dhaqaale oo joogto ah oo dhaawac ku ah wax ku-oolnimada iyo kalsoonida howlgalka daraasaddu waxaa kale oo ay carabowday in haddii la helo ilo kale oo maalgelineed aanay marnaba noqon karin xal waara oo dabooli karaa baahida dhaqaale ee jirta islamarkaana aanay meesha ka saari karin xaaladda dhammaadka ah ee uu wajahayo howlgalka eusom warbixinta amaani afrika ayaa ka dhawaajisay in duulaanka midooda afrika ee soomaaliya oo socday muddo ku siman siddeed iyo toban sano uu ahaa howlgalkii ugu muddada dheeraa uguna qaalisanaa islamarkaana ugu dhimashada badnaa ciidamada afrikaanta uu haatan u muuqdo in la joogo wakhtigii uu dhammaan lahaa daraasaddan uu soo saaray maxadka ammaani afrika ayaa hoosta ka xariiqday soo afjaridda howlgalka eusom in ay noqon karto beddel iyo tijaabo cusub oo timid xilli ku habboon halkii la isku hadleyn lahaa ayay tiri sii wadista howlgalkaasi lagu soo fashilmay ee looga guulaysan waayey dagaalyahanada al-shabaab waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa siyaasi siciid dani ku eedeeyey boobka khayraadka ummadda soomaaliyeed guuleed saalax bare oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradsan madaxa maamul goboleedka ashaadaladirirka ah ee puntland oo ka hadlayey magaalada garowe ayaa eedeymo xoogan u jeediyey siciid deni mursad guuleed oo horey isu soo taagay xilka madaxa maamul goboleedka riddada ah ee puntland ayaa sheegay in madaxa maamulkaasi uu shirkado murtasaqa ah u soo kiraystay boobka khayraadka ummadda soomaaliyeed ee ka buuxa gobollada waqooyi bari ee soomaaliya wuxuu sheegay in siciid cabdulaahi deni uu ku jiro qorshe sharci darre ah oo uu ku xaalufinayo khayraadka rabbaaniga ah ee ka buuxa deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi si gaar ah gobollada bari iyo sanaag isaga oo u soo kiraystay buu yidhi shirkado calooshood ushaqaystayaal ah waxaad la socotaan in la qorshaynayo in sifo aan sharci ahayn lagula soo baxo khayraadkii rabbaaniga in lasoo kiraystay kambaniyo calooshood ushaqaystayaal ah in la rabo in la boobo khayraadkii ku jiray si gaar ah gobollada sanaag iyo bari waxaa sidaasi yidhi guuleed saalax waxa uu dhanka kale guuleed saalax sheegay in maamulka riddada puntland uu noqday shirkad u shaqaysa siciid deni iyo qoyskiisa sida uu hadalka u dhigay murtad guuleed saalax ayaa doorasho gaaleedkii u dambeysay ee loogu tartamayey hoggaanka maamulkaasi la galay murtadeni wuxuuna hadda ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn u mucaarasan madaxa maamulka uu fadhigiisu yahay garoowe waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil geystay khasaarooyin kala duwan oo ka dhacay waqooyiga soomaaliya shilkan oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka burco iyo berbera ee waqooyiga soomaaliya ayaa waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo kala ah darawalkii iyo kirishbooygii gaariga waxaana loo qaaday xarun caafimaad shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kuwa xamuulka ah oo halkaasi marayey midkood ayaa faaruq ahaa halka midka kalena ay xoolo ari ah ku rarnaayeen xubintiina caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo qisada askarta ibiin ah oo ka sheekeyn doona safarkoodii raaskamboni muqdisho aadan yabaal ilaa deegaanka bursho sheekh oo dagaalo malxamed ay ka dhaceen haddaba askartan waxa ay bixiyeen xoogo muhiim ah oo ku saabsan jabka cadowga ka soo gaaray camaliyaadka mujaahidiinta waxaa waraysigan la yeeshay walaalkeen cismaan axmed dhuubow xasan kuusoo sagaar oo ka mid ahaa ciidamada ridada jubbaland waxaan ugu bariyey kismaayo waxaan ku biiriyey labada kun labaatan iyo saddexda bisha toddobaad xero oo la dhaho kademi yaa lii geeyey yarbaa igu tashkiiliyey tababarkii yaa meesha nooga soo xirmay markuu meesha nooga soo xirmay meeshaa meeqaa bilooda ku jirteen tababarka waxaan ku waxaan ku jirnay saddex bilood tababarkii aanoo soo xirmay qoryaa meesha nuula siiyey waxaa nala keenay birta dheer in muddo oo aan joognay ka bacdii waa nala qaaday waxaa nala qaaday intii marka oo janaac cabdallaa joogteen ama birta dheer wax dagaallo ah oo meesha ka dhacay ood ka qayb galay in wax dagaal oo ahoo hadda ay janaac cabdalo dhacay in aan ka qayb galay maya ma jirto wax badan ma joogin macnaha.
may wax badan ma joogin in yaraan joogay waa nalaga qaaday markii dambo waxaan nolo- een, yaan isku dhiibnay dowladda een, xasan sheekh xasan sheekh markii muqdisho aan nala geeyey intaa xasan sheekh ee, isu dhiiban janaac cabdal markaa ka tagteen xaggee lidiin qaaday waxaa nala geeyey biroole markaas ciidamada jubbaland aa aadeen haa ciidamada jubbaland aan ka mid ahaynay biroolaa nala geeyey Een, waa nalaga qaaday waqti adi kow iyo toban saac oo subaxnimo ah waxaa nuula daadiyey xeebta ee istaanbuul meelay dhahaan Mm.
doomanaa nalaga saaray yaa idiin wada markaa waxaa na wado markaa taliyaa na wado oo gaashaan lala dhaho xagguu idiin wada markaa wuxuu noo waday een, inaan la dagaalano ridida kale oo oo xasan sheekh uu uu wato abaabulaya marka waxaa nala geeyey een, ee buurgaabe ayaa nala geeyey laba iyo tobanka oo maqrabnimo kii aan joogno matuulo manaaraani agteeda oo ah markaan joogno doomanka ada meel dhexe ay marayaan badda dhexdeeda yaa nala dhahay een, waan isdhiibeynaa waxaan isku dhiibeynaa nimankaa kaloo ridada oo ah oo een, xasseeq ciidankiisa xasan sheekh ciidankiisaan isku yaa dhiibeynaa haysta marka ciidanka xasseeq maysa joogin waxaa haysta een, xasan ciraaqi yaa haysto waxa marka idinku dhaha marka sidaas yaa waay marka waxaan u dhahayo mid mid talaya noo- oo- oo nooc ah oo galladho gaashaalo yaa saasna dhahayo markii meeshaan isku dhiibnay meeqaa marka tirada ciidanka oo doomanka saaray mise ay ahayd waa boqol ay ahayn adi boqol askari haa Mhm.
meeshaan isku dhiibnay markaan meesha isku dhiibnay in in muddo oo adi lix maalmood aan joognay raas kamboonida haa markaa tagteen markaas kamboonida yaa yaa lidiin gey maadaama aa isdhiibteen oo taliyihiinni dabcan oo idiin gatay oo lidiin dhiibay ciidamadii xasan sheekh ee meesha u joogay haa haddii waayo waan fahamsanaynay in nala gatay Mhm.
markii meesha iyadoo ah xasan ciraaqi ee mas-uulka ahaa Mhm.
waxaan joognay adi muddo lix maalmood markaan joognay Mhm.
ka dambo een, ilaboorka meesha ku yeelaa diyaarana laga saaray waxaa noola qaaday muqdisho garoonka oo aan ka degnay intii aan lidiin qaadin waxaa jiray dagaal ka dhacay ee, raas kambooni oo u dhexeeyey ciidamada ee, maamulka ridada ee jubbaland iyo midka xasan sheekh ee fadhigiisu yahay muqdisho dagaalkaas askar badanaa lagu dilay Een, dagaalkaas ma joogtay annaga intuusan dhicin yaa nala qaaday annagoo konton ah xaggee lidiin qaaday waxaa noola qaaday een, muqdisho muqdisho aa noola qaaday xero ku taalo in qola dhaho xarunta xisbiga xeradii aa muddo aaday labaatan maalmood aan joognay waa nala soo qaaday waxaa nala keenay xa- oo la dhaho xararninac ku taalo oo jasiiradda dhanka oo xeebta waxaan joognay addo saddex bilood oo ah bishii soon adii lixdeeda yaa nala dhahay waa ladiin qaadaya oo dagaalada socdaa lidiin qaaday haa waa nala waday xero oo xalaa nala dhaho yaa nala geeyey meesha qoreen oo la soo sabray waana la soo noqay waxaana la geeyey in sumadaal shabeellada dhexe haa waxaa laydinku qaaday marka waxaan ula qaaday gabaari oo shacbay leeyihiin ayaan ula qaaday ceebtaan marnay cadalaan maalintii kale aan tagnay cadalaanna laga waday subaxii tan ahaan marka meeqaa eego waxaan ahaynay shan boqolaan ahaynay annagoo shan boqol oo aanala marka qaaday waan laydin sheegay in dagaal la galayo oo al-shabaab aad la dagaalamaysaa haa adinka marka xaaladdiin ka warran maadaama markii hore laydin soo qasbay oo ladiin gatay haddana dagaal ladiin wado oo meel adan aqoon ladiin wado maxaa dareemaysaa annaga kuma qanacsaneyn inuu baqdinaan dareemaynay markaan wax ku qanacsanaay malayn waan waan qasbanayn iyo xoog baa noola waday waana la waday waxaa habeenkii kale waxaan aan seexanay tuulo la dhaho xaaji cali Mhm.
yaan seexanay subaxii kale salaadii waan ka tagnay toban saac waxaana la geeyey sumadaal habeenkii waan barinay waa furan marka waa dhul dagaal haa waa dhul dagaal meesha ciidanka ugu horreeyey baa annaga waa waa meesha jooga wax ciida idinka horreeyna mana maya wax kaloo naga horreeyey ma lihin markii ayada oo aheyday in meesha habeenkii kale markaan barinay oo maalintii adi oo nala geeyey habeenkii aan barinay maalintii kale waan hirgelinaya habeenkii kale casirkii iyo annagoo boqol iyo soddon oo ah waxaana la dhahay in digaal baa ladiin qaadaya salaadii an- digaal ayaan aani oo burso sheekh waa nala soo laayay adi wax badan baa ku baqtay meesha markaad tagteen burso sheekh qaabku dagaal ku dhacay ma dagaalka adinkaa bilaabay mise waa laydinku bilaabay qaabkee u tagteen bal noo sheeg dagaalka soo u dhacay dagaalka annagaas saan u soconay waddanka ma kala garanayni saan u soconay waa meel tuulada agteeda oo ah markaan mareyno waa annagaa nuula soo bilaabay waa la kala cararay adi wixii baktin karo way baktiyeen meesha dad badan baa ah, yaa ku baktiyey dadaad taqaano oo meesha ku dhintay dad badan oo aan garanaya aa ku dhintay meesha taliyaasha ciidanka wax maa ku dhintay meesha haa mid tali urur oo ah iyo Meesha ma taqaanaa?
haa gaashaanle waa ninkii xagga idinku gatay haa waa ninkii obol la gatay meeshuu ku baktay dagaalkii burso sheekuu ku dhintay waa gatay meydkiisa ma soo mala soo qaaday mise meesha lagu ma baktigiisa barta iyada uu yeelay wax soo qaadayna ma lihiin waa wixii dhintay oo dhan baxis soo qaaday malaha annagana meesha waanu iskaga soo cararnay intii oo nololeed waan iskaga soo tagnay wixii meed oo ahna waxaan soo qaadnay ma jirin kala marka cararay oo lagu kala cararay haa xaggee aaday marka ciidanka kala cararay ciidanka waxay aadeen qaar muqdishay aadeen qaar wixii kismaayo aadi kara way aadeen way bixeen waa la kala firxaday adi milaanadu way kala aadeen haa waa gatay adi xaggee daaday marka ani waxaan soo aaday muqdishoaan soo aaday markaa muqdisho hadda muddo aan joogay haddana waan ka soo tegey waan toobad keenay markii hore intaada muqdisho soo aadan oo maalinkii halka aad ku jabteen ee dagaalka ka dhacay ee, ma jira dagaalo kale ama shabeellada dhexe meelo kaloo lagaa geeyo oo tagtay haa wuu jiraa xaggee xaggee lagu geeyo waxaa la geeyey aadan yabaal aadii baal qaabkee ku tagteen xaggee u marteen oo dagaalka burso sheekh aan ka jabnay waxaan tagnay xaaji cali aan aaday dhowr habeen markaan joognay waxaana loo qaaday in aadan yawaal waa gartay qaabkee laydin qaaday xaggee laydin marsiiyey waxaana la marsiiyey wadadan oo aadan yawaal ka bixeyso ee baashan ka bixeyso in xaaji cali annaga dhulka saaba ma kala garanaynin gaariyaalaan nula qaaday waxaana la geeyey aaday aadan yawaal geeye wadadaa nula daadiyey haa ciidan badanaa meesha ku baktiyey kadib waa lagu kala cararay waa lagu kala cararay ana meeshaan ka soo cararay waxaan u soo cararay dhanka xaaji cali Xaaj- qaabkee ku soo baxsatay marka waxaan ku soo baxsaday in markii oo oo dagaalku u dhacay waan soo cararnay annagoo badan waan iska soo baxnay waan soo lugeynay saan usoo lugeynaynay aan wadada usoo haynay aan meeshiiba tuulo aan ugu wareegsanaynay xaaji cali yaan ammaanay qoryihii noo wadateen qoryahayna markaa iyada oo aan waan wadanay xaaji cali yaan iska dhignay meesha iyada oo aanan waan fikirey meeshaa mooto ka soo raacay waxaan soo aaday muqdisho meel cadalo dhahay mootada i keentay mootadii meeshaan ugu degay gaariyaan ka soo qabsaday waxaan soo aaday in muqdisho muqdishoadii in muddo aday aday bil camal aan joogay muqdisho waxaan go'aansaday inaan toobad keeno in eheladaydiyaan soo wacay iyo qaraabaday waxaan dhahay inaan toobad keenaan rabaa aan walaayada islaamka aan isku dhiibo yaan u baahanahay marka iyada waa liisoo xiriiray ee ehladiiyo isoo xiriiriyeen waan soo baxay haddana si wanaagsanaa laigu soo dhaweeyey in ay iisoo dhaweysay mujaahidiin deegaankaagee hadda deegaankii aan joogaa in jilib in si wanaagsanaa laisoo dhaweeyey in mujaahidiintu way isoo dhaweeyeen nimankan ee, ridada muddaad ku jirtay min kismaayo ilaa raaskambooni ugu dambeyn muqdisho kadib shabeellada dhexe waad soo jabteen waad soo laabatay xamarad kusoo laabatay ugu dambeyn waad toobad keentay intaas oo isbedella ah oo aad gaaladu la soo shaqaysay oo aad ridowday maxaad soo aragtay intii aad dhex socotay nimankaa intaan dhex socday oo ayaga qaab ahaantooda nolol ahaantooda horta waa dad nolosha ay ku nool yihiin nolol liidata oo ah waa un aday dad oo iska gaajay dishay waa diinna meesha aan ku haynin oo gaala daba dhilif u ah markaan wax nolol oo agtooda hadda eema eyeystaan iyo diin midna ma lahan markaan waa daduu ilaahay u duleeyo furaha uu ka dhimin waa askarta waxaan dhihi lahay meesha ayada oo ah wadada ay haayaan waa wado qaldan waxaan ha ay ku dhiminayaan oo haddii dhintaanna gaalnimo ku dhiminayaan markaan waxaan dhihi lahay inay toobad keenaan oo dantooda ay raacdaan iyo ehladooda la joogaan waayahay markaana aan soo dhoweeyo wiil kale oo isna ka mid ah dadkii la qalday ee ku biiray gaalada soo dhowow magacaaga ku bilow meeshii aad ugu biirtay murtadiinta wakhtigii aad ku biirtay meelihii aad soo martay bismillahi magacii waa maxamuud ibraahim nuur waxaa ugu biiray aniga meel ay dhahayaan bulgudud buulgudud buulgudaa laba bilood lagu tababaray marka buulgudaa qoray nugulusii buulgudaa nagala qaaday meel ay dhahaan birta dheer aanala geeyey birta dheer markaa nala geeyey bilooyinka oo camal aan joognay intaan nala soo qaadan ka horo barjallaa barjallaa dagaal ku galnay annagoo xarada buulguud isku joogno markaas dugsi ka soo baxnay xilli hirgel ay tahay ciidan habeenka howlgal qaaday isbishal ay dhahaan meesha lagu soo dhameeyey kadambe haddii horin imaarada aaday horinti waa la waayi barteeda waa lasoo cunay allahi laba cunug camal ka soo kata wax li cunug camal eh meesha meesha anaga nala qaaday meesha maalinta aniga horta dagaalkii ugu horreeyay meesha ku galay meesha ku soo dagaalanay adig waqti aad waxa ka soo baxnay soo jabteen doo sac habeenimo ah meesha ka soo jabnay haa ilaa ay galabta xabadda bilaato doo sac habeenimo meesha ka soo jabnay iyo meesha kool ii dhawale hor usoo qabsadeen meesha habeen waa wadan ma garanaye hore u qabsaday koolkale ee la soo cararay waxaa la dhahay waa eta dagaalaa lasoo qaaday hadeena waa nala soo qaaday adig habeenka maalinta horta waa soo lugeen meel helishi dhahna amaadna kooylaa nagala horkeen waa nala soo qaaday xarada buulguda nala soo maray qori beeka amaa nagala soo siiyey waa soo baxnay ayadoo shan saacay tahay cabdilla barowla ku weynaaday bes tobanka saac waag berigi nagala qaaday haddana ayadoo haddana ay tahay aday afar saaco maalnimo shan saaco maalnimo camal eh aan meel ay dhahan istaanbul aa tagnay doomankaas u socdeen u socdeen u socdeen habeenka aday waqtiyadii oo laba iyo tobanka camal ay buurgaaba ku weydeen is haystay marka axmedow ciidankiisa idin wada haa asaga haa saraakiishiisana wadad habeenkii waa saa loo qulqulay badda garabkee loo haya loo qulqulay loo qulqulay saa loo soo socday marka doomanka marka aday kambonitan ay tahay anaa la dhahay marka doomanku waa la jooji doonta ugu horreysa la jooji oo taliyaha gaashaanla una wata sarraay wuu jooji wuxuu dhahay marka markaasuu dhahay kor uu qeylo ciidanoo maqlaysan uu dhahay waxba dagaalaa qaah rabna ma leh annaga waa isdhiibi rabnaa ninkii degaayana xeebtaas ma geynaynu dhahay meeshaa la tagay bis meesha ayagoo ciraaq iyo balaayo tuurihiina u tagnay meesha sagsiga meesha amaadii qoryaha meesha hubka ku wareejinay qoylaa nala saaray xarada kaabuna nala geeyay ilboorka diyaarada kusoo degtay ilboorka nagala soo qaaday meel xarunta xisbiga ay dhahaan dabaqa eh ha xamar xamar dhexdeeda meeshaa nala geeyey bisha shan iyadoo taariikh sideed miyaa maqaana taariikh umareysa nala qaaday meesha haddii habeenka cadalaan ku hooyni marka dambe habeenka waxaan ku hooyni meesha ay dhahaan bursa sheekh suwaxee nala kaxeeyay annaga se qulquleyni boqoryada garbaha noo saarayaan tuulidoo yaraan marna laba dhinaca ka raacnay anaga kamar qabna nimanka waxaana la dhahay meeshaasay joogaan tuuli horteena joogaan wayba kasoo sokeeyaan nimanka meesha saa iskaga soo socone nimankoo dhexda aan ka taagana ba aragnay marka xabadnaan ugu bilaabatay adeeg dibaa loo soo orday markii haddina waa meeshii adi nin hoosta kaa u jiro qaaw uu ku dila mawayna mogta meesha horta rag badan ku dhammaaday marka rag meesha uu ku dhammaaday ka dambe aniga oo soo ordaya geed laabkiisa isku laabay geed laabkiisa markaa isku laabay qoray aan raacayo isku dayay garabka dawis dambe xabad iga dhaaday bis meeshaa ku dhacay haa meesha ku dhaawacmay fiiraha iga gashay garabka dawlada dambe iga dhaca tareesa u noqotay garabka inta kasoo baxda dina markaan fadhi waa dhiigbaxa meesha ku dhiigbaxa ilmo ordaa ay soo maray marka kaalihi hore qaada ku yaraa inta iga tagaysin saaxiibyaalo waa ijiidan cabaar markaa ijiidan meel beer camal ay geeyaan ambalaastan daw socota iidan waa inay carartay isku dayday ambalaasta iida waa markay kala wareegaysa isla marka waa laga furay waa liigu riday waa lay qaaday meesha tuulidii gesaaka aan ka tagayna liigu soo celiyay waa lay soo qaaday muqdishaa liiga soo dejiyey isbitaal xoog meel ay dhahaan ay lehiin aan nala geeyey taliin xitaa liima marsanima adi dhiig tubo le liiga soo saaray adi qalajiy uba habeenka si aan ku cabaadin waxay i duranaya xanuunbaabii ahliday wacda meesha laga qaatay staldigfere liiga staldigfere lagu soo daaway bis sombabka xabadda iga dhex martay sombabka laga soo talay bis laba bilood markaa daawo u qaadatay marka ninkan oo soo baxay aa hore isu soo raacnay bis qof socon kara camal aa noqday maaragtay waa soo baxay marka toobad keenahayn oo intaa soo aadnay war alxamdulilah ina hadduu ilaahay hal mar soo dhaafi gurigooda dhaafi maayo wallahi bas marka meesha ilaahay hadduu igu soo bixi horta alxamdulilah أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaada islaamiga ee bakool dhowaan degmada tioglow waxaa lagu qabtay xaflad heer sare ah oo lagu soo gebagabeynaya dowro muddo laba bilood u socotay maamulada iskuulaadka nidaamiga iyo macallimiintooda taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan walaalkeen cabdulqani maxamed oo xafladdaasi ka qayb galay ayaa tabintan inooga soo diyaariyey bismillaahi raxmaan raxiim halkan aan ku suganahay waa howlka ay ka dhacaysay xafladii gebagabada dowro muddo laba bilood ah u socotay macalimiinta iyo mas-uuliyiinta iskuulaadka nidaamiga ah ee dugsiyada hoose iyo dhexe wilaayada islaamiga ah ee bakool ee waxaan marka hore kusoo dhaweynayaa waliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ee sheekhana kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alndalus جزاك الله خير جزاء أخي ودوهي بارك الله فيك ee sheekhana halkan maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey ee dowro muddo laba bilood ah u socotay macalimiinta iyo maamulada ee iskuulaadka wilaayada bakool wilaayada islaamiga ah ee bakool kaalin intee la eg ayay ku leedahay ee qabanqaabada iyo iskudabaridka ee dowradan macalimiintan loo soo xiray جزاك الله خير جزاء أدي أدبض وما حسنت هاي سؤاشا أدي أنا أقدبو runtii waxa waaye wilaayadu door weyn bay ku lahayd qadiidaas iyada bal waxaa la dhihi karaaba macalimiinta iyo xagga maaragtay ragga daraasada bixinaya iyo asaatidadii iyo macalimiintii lasoo diray unbaa ragga maaragtay ay ka qayb qaateen jazaahumullahu khayra jazaa laakiin wilaayadu waxay ahayd boqolkiiba sagaashan iyo wax ka badan dowradan inta socotay labada bilood iyadaa maaragtay door weyn ku lahayd jazaaka allahu khayra jazaa taas waa sidaas ee sheekhana maxay tahay baahida keentay in macalimiintan ee dowradan loo qabto jazaaka allahu khayra jazaa sida la ogyahay hadee mu-asasada tacliimiga ah ee marka maxaan ku irahdaa ii sheeg in cinaayo gooni a la siiyo macalimiintaas waa dadkii lagu aaminay jiilka mustaqbalka iyo ubadka soo koraayo kan mujaahidka furumaha jooga iyo kan maaragtay wadaadka ah iyo kan ganacsiga ah iyo kan een, maamulka ah kulliba maaragtay waa maqaamkii waalidiintii bay joogaan ciyaalkii bay gacanta ku hayaan waxbarashadooda sidaas darteed baa marka in la ta'hiiliyo oo maaragtay aqoontooda kor loo qaado waana markii ugu horreysay oo nooceeda ah wilaayaadka oo dhan sida walaaluhu maktabka tarbiya oo tacliim ay ii sheegeen waa tii midii ugu horreysay waaye sababta keenten waxaa waaye walaalaha maktabka dhexe oo dowladda iyagu qaban jireen oo sanadkan hoogaa yara sababo jiro awgood maaragtay ay ay u baaqday dhankooda waxyaabaha nagu riixay bay kamid tahay oo annagii oo baahadanada ay badnayd oo macalimiintiina ay u baahnaayeen ta'hiil oo labadan bilood fursad ah oo fasax ku jiraan haddii maaragtay ay ay ka baaqatana hadhow maahan ku iraha dib u dhac uu ka imaan karo oo maaragtay xagga gaabis uu ka imaan karo Ee, hal san hadda kadib aysan suuroobi karin maadaama shaqadooda iskuulaadka ay dib u furmayaan marka annagoo fursadu ka faa'iidaysanayn iyo ahmiyadda macalimiinta majaalka ay ku aadan yihiin waxaasoo dhan markii laisku biiriyo waxaa soo baxday in maxaan ku irahdaa barnaamijka isaga ah ee, ragga iyagaa la jamciyo loona faa'iideeyo si hadhow maaragtay ee, wax weyn bulshada ay ugu taraan jazaaka allahu khayr waa tahay sheekhana ee sidaan ognahay ee dowradan waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad afartan macalin ee miraha kasoo bixi doono ee maxaad ku qiimeyn lahayd jazaaka allahu khayran akhi ilaahi ha ku barakeeyo horta rajadeenna ma xumo aada iyo aad baan ugu rajo weynahay walaalaha maktabka tarbiya wa tacliimna waan u mahad celinaynaa ee xaragga shabaal mujaahidiin oo runtii macalimiin maaragtay khibrad u leh ee maadooyinkii marka annaga aan dalbanay oo hoogaa yar aan islahayn in maaragtay ragga laga soo dhiso waa maadooyinka tajriibiga ah sida maaragtay culuumta ama sayniska loo yaqaano iyo xisaabta iyo luuqa alcarabiya saddexdaas ayaan dalbanay oo wixii kaloo jawaanib ahoo iska faa'iideysi oo jaanibi ah waa ay jirtay laakiin saddexdaas maado macalimiin oo runtii ehel u ah u qalmo maadooyinkaas inay daraaseeyaan ay noo soo direen oo ayna ku mahadsan yihiin jazaahum allahu khayran imtixaankoodana maaragtay wax dhanba ka turjumayay oo raggu maxaan ku irahdaa intaasay ku kolmareen dhibic sagaal dhibic shan dhibic hal ayaa warkooda u badnaa natiijada markii la akhrinayay marka aad iyo aad baan ugu rajoweynaha insha allahu tacaala in maaragtay isbeddel weyn ay keeni doonaan ilahay idankii saaxadan maaragtay wax weyn ay kasoo kordhin doonaan jazaaka allahu khayran ilahi subxaana wa tacaala ha barakeeyaan leenahay dadaalkoodana ma xumeen iyaga naftarkooda waan u mahad celinayaa iyagoo hal sano ay maaragtay soo taagnaayeen oo sana dugsiyadkii ay wadeen daraasadii labadii bilood oo fasax ay ahaayeen ay dhahday wilaayadu waa waa soo xaroonayseen jazaahum allahu khayran iyaguna ay aqbaleen wayna ka faa'iidaysteen waa rajadeena ma xumo ilaahay ha barakeeyo jazaakum allahu khayr waxaan u dardaarmayaa wixii ilaahay subxaana wa tacaala u dardaarmay qof kastoo mas-uuliyad haya raggaan mas-uuliyiin waay majaalka isaga ah iyo aaggaas iyo furintaas ay muslimiinta kaga aadan yihiin ammaanadaas oo iyaga la saaray inay gutaan ilaahayna ay oga baqaan aqoontoodana aysan muslimiinta ka bakiilin oo allah subxaanahu wa tacaalana ay u kaalmaysadaan duruufaadka iyo mashaaqda iyo dhibaatooyinka maaragtay uu xambaarsan yahay ama ay ku xereeran yihiin ee, waxbarashada iyo eh, barnaamijkeeda inay u dulqaataan oo taxamul iyo sabar ay sameeyaan insha allahu tacaala kaalintooda inay gutaan ayaan u dardaarmaya inay ilaahay ka baqaan oo isdhisaan oo aqoontooda marka hadayna waan u sheegnay intaasaan u dardaarmaya insha allah jazaaka allahu khayr aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ee waxaana markan eegi doonaa dhanka iyo nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo qayb ka ah marti sharafkii lagu casuumay munaasabadan waxaana ugu horreyn soo dhoweynayaa malaaq muxidiin cabdiraxmaan aadan gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool nabadoona soo dhowow idaacadda islaamiga al'andalus kusoo dhowow walaalo waan dhowahay guud ahaan muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan idaacadda islaamiga allaha idin nabadyelaan leedahay nabadoon muxidiin dowradan aad xafladeeda kasoo qayb gashay ee muhiimad inta la eg ayay leedahay maxaase kaga baxay adiga muhiimid aada u weyn oo aan la koobi karin ay u leedahay bulshada muslimiinta ah sababtoo ah dadka waxay ku horumaraan tacliimta adduunyadooda iyo aakhiradooda horumarkooda waxay ku jiraa guud ahaan gaal iyo muslimba inay wax bartaan dadkan waxbay baranayeen waxay baranayeen nadaamigii oo iskuulaadka islaamiga ah oo maktabka oo ah tarbiyatu tacliim oo waxbarashadii iyo tarbiyadii islaamka oo dhammaystiran oo laga soo qalanqaatay kutubka ilaahay iyo sunnida nabiga caleyhi salaatu wasalaam hadday tahay juqraafigii haddii uu yahay xisaabtii hadday tahay maaragtaay tacliimtii kale oo dhammaystiran oo dham way baranayeen marka waxa ay u dhigan tahay dhammaan muslimiin dadkii waxbartayna guulay u tahay waa macalimiin waaye dadkii oo waxbarayna guul ay u tahay gobolkana guul uu yahay maasha allah maadaama macalimiintan halkan ay fasax ka galeen oo markan howlahooda ay u tafaruqayaan iyo shaqooyinkooda gaarka ah ee markaa maxaa la gudboon oo dardaaran ah oo aad siinaysaa waxaan siinahayaa walaalahaas garabkiina iyo mas-uuliyaddiina aad qaadeen awalan waxaan leeyahay ilaahay ha idinku garab galo meesha aad tagtaan cilmigooda kuwa lagu anfaco ilaahay ha idinka dhigo waxaan kale kula dardaarmayaa guud ahaan oo waxaa dadka aad baraysaan sabar ay u baahan yihiin dadka aa la idin keenahayo waa dhalinyaro ama ciyaal ama waayeel ama hablo nooc walba oo dabeecad kala duwan baa idin iman doonta waa ku dayashaatiin dad lagu dayanayo oo muslimiinta oo dhan masjidka iyo waxa isku xiran oo madrasada isku xiran yihiin in ilaahay ay kaashadaan waxay ay kala kulmaan sabarkooda ay kaashadaan waalidiinta waxaan siinayaa annaga ka mid ah waalidiinta oo gobolka degan waxaan leenahay awalan ilaahay aan ugu mahadino oo dad hore oo wadankan deganaan jiray iyo fursadan hadda aanu helnay ama waalidiinta aanu nahay ama gobolka degan aan heli jirin baa ilaahay waqtigana ka dhigay waxaan leeyahay aan ka faa'iidaysano awalan waxaan ugu faa'iidaysanaynaa mas-uuliyaddii ilaahayna faray waaye caruurtan inaan tarbiyeyno waa waajib ilaahayna saaray waaye gaar ahaan haddana walaayadii islaamkii iyo xarakatu shabaab walmujaahidiin waxaan u haysanaa maanta garab kale nicmo kale aan u haysanaa oo ilaahay noogu kaalmeeyey oo maanta oo loo jihaadhayo oo loo shahiidhayo oo loo socdo maraxeydii baa la guranaya lacagna la idinkama rabo iskuulaadkiyaa furan oo lacag la-aan waaye kun qof haddaad geyso haddaad labaatan wiil aad dhashay labaatan gabdhood haddaad dhashay wixii aanu dhalnay oo dhan faa'iiday u tahay gelin hore iyo gelin dambena macalimiintan waa tafaruq waaye intaan loo soo tababaray intaan muslimiintan ay waxbaraan waaye waa waxbarasho dhammaystiran waxaan leeyahay aan ka faa'iidaysano fursaddan waa la isweydiin doonaa maanta derbigaa noo soo garaacday iriday noo taagan tahay ninkii soo gashaday gurigii soo gashana ma ilaahay waa ku guulayn doonaa maalin baa lama jiran doonaa aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa malaaq muxidiin markana waxaan soo dhoweynayaa shariif isxaaq oo ah ee naqiibka beesha ashraaf soo dhowow nabad doone kusoo dhowow idaacadda islaamga al'andalus bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay yaa ka maxadsan arrintantan eed baan insha allah wanka faraxsanaa macalimiin oo tayadiiyo eed lan dhammaystiri ilaahay ha barakaaya macalimiintii ha ka dadaali walaayadii ha ka dadaali masaxeer haraka haato masaxeer degma haato masaxeer gobol haato miisaanka xasanaadka ilaahay siinka kab macalimiintana macalimiin oo insha allahu maasha allah waa biinan wax waxbarashadii oo habandhi karan waaba aragnay ilaahay ha barakaaya insha allahu maylana macalimiintana macalimiinta walla ku faa'iidaysada ilaahay ka weelalen insha allah ee bulshadii un mayb waha ka noolayni dhaxdiye mase ugaas aan hayni in insha allahu ku faa'iidaysadaan aan dirdaarhamaan insha allahu un oona qabada en in insha allahu garab surugno ciyaalkii waxbarashadiios ciidanka dadaalan insha allahu ballan qaadan haddii ilaahay roob bulshadana saasaan dirdaarmaan aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon shariif isxaaq welina waxaan ku guda jirnaa tabinteenna tooska ah waxaan markaan soo dhoweynayaa malaaq xasan maxamed bunow malaaqa beesha hadame nabadoone kusoo dhowow idaacadda islaamiga al'andalus alxamdulilah rabbilcaalamiin runtii arrin eed eed faradan leh ayaa muuqata mayweley waxyaabaha geega una hortayna laaka bandhakii ogoon e mase nidaamku unayb aragahayna maaragna wal eed eedliyanka farahow arang eed eed bulshadan anfacaasu wal barashada haddii la hormari umata hadaaradee in hormaraas qof may weydiya u macna ilaahi subxaana wa tacaala hineen ziyaadii maybuu ahaa miraha yeersheenas mayba kumad ah tusaalahaan haddiiba maalinkanba oqoontis la kordhii unaga ardaydka e oqoontis koraraas maanaa miraha niindheliyaasa kumad ata may kale mire niindhelii korte maanaha niindheliyaasa ilaahay idin shay waxbarashada maybuu ahaa manhajka geeka iyo alkalaka tarbiyeeyahayo macalimiintana geeka hatilahan diyaari waa manhajka salaysan kutaabka ilaahay sunnada rasuulka wamaa daalika marka mayba sugadaana ilaahay idin shaydaad culume e fugaha e ilaahay subxaana wa tacaala horta ilmagan ilaahay siin sugayla horta marka mareedan du'aaye tan kale ilmaga marwelba macalimiinta itin inay ilmo kororsataan in isan kafe maanaha ka fikirtaan lasiinku baahanyi isan isugdan haddii isan isugdan haddana may kale lasiinku baahanyaa tarbiyada awlaado mid isan tarbiyeesan ilmaga ilaahaysan si ilmo isan ka camal falaasan haadoy maanaha runtii qofka anti hadal wala ka fahansi iyo anti ficil wala ka fahansi anti ficil wala wala ka fahansi wala ka fahmo badan maanaha haddii waxyaabaha ardayka baraasa ada ka camal falaas unagaasay maybo wala adan sheegaasa qaadaday fahme maanaha laakiin haddii ad afka baarshiila inku sheegaas adaynan ka camal falaan ma qaadadaw macalimiinta mayba aan dardaaramey ilmaga ilaahaysan sii ardaydka tarbiyaaysan horta tarbiya isan siinka suubsuno isan ficilkan ee haatoy tan kale qaabka isan awlaadan tarbiyaysanna qaabkii diintilaka sheegay aadaabtii tarbiyadii inaysan walkasalaytaan liin baahanyi dhagan wanaagsan unaga laha jiidada mayba weji furfuranaana kala kala dhagama waqti jayla ilaaliya kijirin lagu warqaba macalimiinta mayba waaha nidaamaadkayo leeyin mayba nidaamaad aan hatantanka sharaha ma ahyoba goroday ogoonbaan leeyin mayba waaha inay aadaabtii waxbarashadani ilaaliyaan taasaan dardaarmi maana waa tahay ugu dambeyn dardaarankaada ku aadan waalidiinta iyo ardayda maxay tahay maadaama macalimiintan ay u adeegayaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bokool may kale baan dardaaramay mayba waaha waalidiinta runtii geekama ilaahay kama hasanyaa harakatu shabaal mujaahidiin iyo og aduukiina la degaalimahayta iyo hatan dhanagu hatana maybaa ninku diyaariday maanaha maktabu tarbiya wa tacliim oo lain diyaariyay maanaha inay isaga jiilka umata laka xisaabtamo in isa dhas yalin diyaariya mar walba maybu hala dardargeliyahay waa macalimiin la hatayay waa macalimiin manhajki oo diinta islaamka ku turjumaay lahan dhiibi mayba laha waalidiintan laha markan namin yahow awlaaditiin wal ay siin barooy waa siin diyaari walala siin baraanu kitaabka ilaahay sunnada rasuulku ku faa'iidaysada fursaddan aysan moodnay haddii waalidiintii be'tiin waa hagaagkaasi wuxuu ahaa nabadoon bunow welina waxaan ku guda jirnaa tabinteenna aan kusoo gudbinayno waraysyo kookooban oo aan la yeelanayno mas-uuliyiintii iyo waxgaradka halkan kasoo qaybgalay waxaan ugu dambeyn soo dhoweyn doonaa qaar ka mid ah ardaydii ka koobnaa macalimiintii iyo mas-uuliyiintii muddada labada bilood halkan dowlada uga socotay ugu horeyn mid ka mid ah ardada aan soo dhaweeyo soo dhawow walaal kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandalus waan dhowahay walaalka waa mahadsantahay boqolkiiba boqol aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay dareenkayga runtii maanta shucuurtayda lama soo koobi karo anagoo waxyaabo badan faa'iiday ee hadday tahay isdhexgalka bulshada macalimiinta waxyaabo badan kala faa'idaystay hadday tahay cilmi annaga noo soo kordhay culuum riyaadliyaad waxawaaye carabi maadooyinkaas dhan aa baranay hadday tahay maanta oo lana faseexi rabo oo gebagabadii micnaha ay noo soo dhammaatay xafladdii ugu dambeysay haddana malaaqiintii nii iyo dhammaan waaligii wilaayada ka soo qayb galay dad badan oo micnaha taas haddanana sii farxad gelisay maadaama ilaan haddii aan dan lagaa lahayn xafladaada ma la imaan lahayn haddii laakiin aad dad waaweyn aa ku aragtid oo odayaal ah oo mas-uuliyiin oo aad ku dhiirigelinay aad aragtid farxad kaley samaynaysaa taas qudheeda kolley xaafadihii iyo waxyaabah qof walba cid iyo reer iyo waxbuu ka soo tegay iyo waalidiin iyo walaal run ahaantii markii hore horta aad umaanu fahansaneen nidaamka hadda maadaama nidaamkii oo dhan lanoo dhisay waxaanu aada u jecelnahay mise aanu samayn doonaa nidaamaadkii lana baray inaanu raacno maadaama malaaqiintii iyo odayaalkii bulshadana loo yeedhay iyagana loo sheegay inay isku xidhnaadaan macalimiinta ay la shaqeeyaan insha allahu tacaala waxaan annaguna rajaynaynaa bulshadayadii inaanu waxyaabihii ammaanada ahaa ee lana saaray dameer malab ku riran yahay aananu noqonin ee aanu noqonno dad faa'iideeya oo wixii loo dhiibay sidoodii ammaanadii u guta inaan noqonno insha allah aan rajayna bulshada un soconana waxaan ka rajayn doonaa insha allah inay nala shaqeyn doonaan iyagana markan waxaan soo dhaweynayaa walaal kale oo ka mid ah ardaydii ka faa'iiday ee dowradii labada bilood halkan uga socotay soo dhowo walaal marka hore ku bilow magacaaga waa dhowahay magaaga maylare xasan maxamed yalere waana mayl inkasi xasan xaaji yale ingorode may ku socday madrasada rabdhuure oo ka taala degmada rabdhuure ku socda mayna kumadahay macalimiinta ku faa'iidaysadeen lamada bilood dowladda ku faa'iidaysadeen dowladdaasay faa'iidooyin badan yaa ku helni faa'iidooyin shay walaatalaha kooba koro may kumad aha may ka baranay lugal carabiya ayaa faa'iidaysani maadada culumka ayaa faa'iidaysani maadada xisaabta ayaa faa'iidaysani may ku faa'iidaysanay isbarasho eh, badan oo macalimiinta dhahaytiya ku faa'iidaysanay dad badan oon onkoranaya baranay faa'iidooyinka walaa kooga korome mayba kumadaha macalimiintii oo kaley dowladda lamada bilood inta ka gaadaya kumad ahaa magacayna mayba lare ataa mugdiila haajiya lare mayba inta ka faa'iiday maadooyin fara badan sida may- maadada sayniska oo kale maadada xisaabta oo kale iyo maadada carabiga oo kale yaa ta koley inta ka faa'iiday war badan oo maasha allah oo faa'iide oo unun hordhaan jaahilku haynay laakiin haddan eed eed wayba uuna wayba waxaan dhooninka boogeen badan oo ku aragnay sada hadda wayba aan oo kale midahaas ku qaada maadada xisaabaadka oo kale jeelay waan laakiin ma kasa jarna laakiin haddantan dowladu hagaagay maasha allah walbadan eedan ku faa'iidii may kale ayba waxaan nagay macalimiintii oo wayba waa nin sawaraano dadka isku mid ma wayba la reedin dadkoona isku fi dhexdhexaad dadku isku amal hunyin dadkoona isku gaboobanyin macalimiinta dadkaas dhan wayba aan sawaraano dhabar adagayna kuley eedeedan kama hasanyin oo dabeecadoon eedeedan faylahaytay kheyrkana waybaan yidhi fadaayan horta eed eedan kama hasanyin saasay erilahay intooba ku tabnay rajeeyana unoon walay unanin faa'iiday oo wayba waa juhdi inahna geli unoon walay gadaal noo jar beled ibaadii dhati wali roogaan unoon walayba unoo liido inti walan faa'iidayno wayba waliba wanaagay ka dhiirigelino diyaaranga noo ilaa er ee kuwan waxay ahaayeen qaar ka mid ah macalimiintii ee halkan muddada labada bilood ah dowladda ugu socotay ee warbixinteenna iyo waraysyada kooban oo aan la yeelanaynay ee mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii halkan ka soo qaybgalay iyo sidoo kale ardaydii dowladan ka faa'iideyn waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay walaalkan cabdulqani ayuu kaasi ahaa guud ahaanna waa inaga intaa barnaamijkii faahfareebka wararka ee caawa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu